fanaanadda caanka ah ee soomaaliyeed hibe maxamed hibe nuura ayaa sheegtay inay go'aansatay in wejiga alle dartii ay uga harto fanka iyo myuusika hibanuura waxa ay sheegtay in muddo ay ku soo tallamaysay sidii ay u joojin lahayd myuusika oo ay sheegtay inaanay ahayn wax wanaagsan sida culimmadu ay sheegeen hibe maxamed ayaan goor dhowey telefonka magaalada minneabolis oo ay deggan tahay kula xidhiiray oo aan ka waraystay go'aankan waxaana marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyey farxaan oo aad iyo aad aad u mahadsan tahay arrintan horta muddo igu soo jirtay mar qura iguma soo boodin muddo ayaa maaragtay aan waxoogaa ka fakeray ka fakeray wax aada u wanaagsanna waxay la noqotay maadaama culimadii isku raacday inuu yahay fanku wax fiican oo suugaantu wax fiican tahay laakiin muusiga marka lagu daro aanay fiicnayn marka aniguna waxaan uga fakeray inaan maaragtay wixii aan fiicnayn aan xagga ilaahay raalle lagaga ahayn berigii aan fanka galay waan yaraa intii aan dembigaygaba la qorin bay ahayd intii dambana dee way soo jiitimaysayo maalin qura go-aan lama gaaree markii ilaahay qadaro unbaa lagu dhawaaqaa markaa saas iga soo gooday
marka go'aanku muddaad ku tallamaysay laakiin culimadiiba ayaa kugu sii dhiiri geliyey
aada iyo aad dee diinteennaba sidaa odhanaysa ilaa aabbahay laga bilaabo ayaa muusigu ma fiicna in lagu heeso aabbahay bay igu dhiirin jiray laakiin dhalinyaro iska waalane waxaan odhan jiray iska dhaaf heesta macaan haddana qaad haddana adigu way socotay socotay socotay hadda waxaan gaadhay gobogobadii inaanan muusig ku heesin laakiin wixii suugaana ee wadankayga waxu taraya ee diintayda waxu taraya ee dadkayga waxu taraya waan odhanayaa waanan alifaa kuwa la alifo kalena waan qaadi karaa laakiin kuma heesayo marka micnaheedu inaad kala saartaan wanaagsanaan lahayd hibo muusigii baad meesha ka saartay laakiin heestii caadiga ayd jacaylka ahayd ama heesahaagii la yaqaanee caanka ahaa iyagoo sidoodii aluuqdoodii waad qaadi kartaa maya iyagoo suugaan un baan odhan karaa markaa suugaantu maxay noqonaysaa iyadoo dhiirigelina oo aan jacaylkii ku jirin noo fasir iyagoo dhiirigelin oon jacaylka ku jirin haye dad badan oo taageerayaashaadii a waxaa laga yaabaa marka inay inay si kale u qaataan hibo markii masrixii fanka laga waayo oo ay ku tabi doonaan
waxba maa kumayaal kalaa jooga oo kaalintayda buuxinaya qof kastabana anigu waxaan jeclaan lahaa in la iska daayo muusikada in lagu heeso laakiin dee dadkii yeeli maayaan marka ka waran go-aankan muddaad ku tallamaysay laakiin hibo dadka qaarkii inay si kale u fahmaan baa laga yaabaa oo yidhaahdaan dee fankii soomaaliya burburkii ku yimid intii dagaalada waddankii laga soo qaxay markaad eegto dhaqdhaqaaq ma laha marka haddii aanay wax soo saar iyo alifaad cusub aanay jirin hibo sidaasay uga xuubsiibatay oo uga luga baxday maahee sidaa inay u dhigaan qaarkood maya u dhigi maayaan because mar walba haddii un uu jiro qof dhaqaala ku soo galo dadka ugu fiican baan ku jiraa cid kasta oo maaragtay sao anaga fanka inaan kala qayb galo ii doorataana kaalinta u sarraysa ii joojisaa maaha sidaa waxa weeyaan wejiga ilaahay baan uga hadhay anugu in ilaahay intii horena ii xafiyo marka intan dambe hadda aad ogoshahay dhiirigelinta bal tusaale naga sii maxay noqon doontaa oo aad haddaad waxalifayso ama aad qaadayso muusiga iyadoo ka reeban ah waxayaan dhiirigelinayaa waxa weeyaan waxyaalaha wadaniga ah marar badan oo kale maanta waa waxaan ka cudur daaranayaa laba beri oo aniga xafladii la ii sameeyey ummadda soomaalidu igu ducaynaysay ayaan shanta qaaradoodba la hadlayay telefoon ilaa ta aan deganahay waa codkaygu u daalan yahay mar kale intaad igu soo noqoto inaan suugaanta sida aan jecelahay u sheego oon dhaa noocaasaan jecelahay inaan u sheego waan gartay waan ka xumahay adoo daalan inaan kula hadlayo laakiin waxaan raba inaan ku weydiiyo hibo muddo intee laag baad kusoo jirtay fanka anigu fanka anigu caruuraan bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankiiaan bilaabay waktigaa fanka aad ku soo jirtay maxaa kuugu fiicnaa oad ka xusi kartaa wallaahi marxalado badan oo fiican baan ka xusi karaa dhiirigelinta waddankayga oon goobo badan ka dhiirigeliyey oo aan shacbiga kaga farxiyey sida ama kaga qiiraysiiyey ayaan aada u jecelahay goobahaasaan aada u jecelahay hadal aad kusoo gunaanadi lahayd ugu dambayntii hibe maxamed hadalkaan kusoo gunaanadayaa waxa weeye anigu inaanan dhiirinaynin heesahayga in la saaro in lagu raaxaysto iyo in la qaadatoona aniguna aan iska daayay aad iyo aad baad u mahadsan tahay hiba maxamed